adilana markaa inay daliil u tahay camr ibnu lcaas oo markaysagaa dadka yani ugu markaa yani cadaawadda daraa nebiga sala allahu alayh wasalam islaamkana aada ula dagaalamaya ka mid ahaa markii dambe uu toobad keenay xataa wuxuu markaa is yidhi warar maa laga toobadda laga aqbali waaya dabeed nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa rasuulalahi hal arrin baan shardisanaya in waxa weeye lay dembi dhaafo oad ilaah iga barido taasaan markaa shardisanaya markaasuu markaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa camrun amaa calimta yaa camru amaa calimta ana alislaama yajubu maa qablah miyaanad ogayn islaamku wixii ka horreeyey inuu dumiyo miyaanad ogayn ayuu nebigu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam marka ragga toobad keenay waxaa ka mid ahaa abu sufyaan ibnuxarb wuxuu ka mid ahaa qaadadii markaa hogaamiyayaashii gaalnimada hogaamiyaha ku ahaa oo ghaswatu uxud haddii la eego gaalada isagaa watay ghaswatu axzaab isagaa watay marka waxa weeye dadka kale atbaac bay u ahaayeenee gaalada ahy reer quraysheed xaggeeda marka la eego marka madax buu ku ahaa gaalnimada gaalnimadana dadka waa ugu yeedhay dad fara badan oo gaalnimada ugu yeedhay oo lagu dilay gaalnimadii baa jiray oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo islaamka dagaalanka laga dagaalama lala dagaalamayo ayuu ugu yeedhay dabeedna waa ajiibeen ghaswatu axzaab bay soo raaceen iyagoo la socdaa lagu dilo gaalnimadii bay ku dhinteen isaguna markii dambe waa toobad keenay oo waa ka soo noqday tawbadiisi maqbuulay ahay marka in la yidhaahdo towbadii laga aqbali maayo inta fasaadkiisu baaqi yahay war saxa ma aha adigu hadal badan buu sii sheegayaa hadal kaloo qadar ah oo intaa adigu aan tilmaamay ama akhriyey in kale oo la-eg ayuu tilmaamayaa oo masaladaa ku bayaaminayo waxa uu sidaa ku sheegaya tafsiiru lkabiir kitaabka la yidhaahdo mujalladka lixaad shan iyo afartan ilaa lix iyo afartan daaru lkutub alcilmiya maktabaddana waa yaallaa saas si la eg hadal kaleoo la mida oo raddi ah ayaa alcalaamatu ibnu lqayim kutubtiisa mid ka mid aan ku arkay kolle waqti horraysay waxa uu ahaa ama igaasat lahfaanka ama ariiqu lhijrataynka labada mid buu ahaa oo isaguna ra'yiga noocaasa markaysagaa ku radinayo marka mas'alada noocaasee la tilmaamayo in waxa weeye hadduu yacni xumaantii uu isagu sababay ay baaqi tahay inaan waxa weeye towbadiisa la aqbalayn war saxa ma aha sawaabku waxa weeye towbadiisa in la aqbalayo waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan yacni weeye xadiidkaa fa kayfa biman adlalta qisada israa'iiliga ah ee la soo wariyeyna mid la cuskan kara ma aha fasaadkii oo baaqi ah ayaa waxaa looga baahan yahay intuu suulin karo inuu suuliyo wixii aanu suulin karin yacni laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay ku kallifi maayo waxay awooddo mooyaane wax kale ilahayna wuxuu uhi fattaquu llaha ma istatactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan ayuu ilaahay amray gaaladana lama kala farqin markuu ilaahay ku yidhi qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf kuwii ducaadda ku ahaa ee gaalnimada ugu yeedhayay fasaadkoodii baaqiga ahaa iyo kuwii aan ducaadda ku ahayn lama kala farqin oo lama kala saarin inayna wax farqiya kale lahayn bay ku tusinaysaa marka masalada noocaasa sawaabkeedu waxa weeye fasaadkii hadduu baaqi yahay hadduu suulin karo waxa markaa waajib ku ah inuu suuliyo haddii aanu suulin karin qadarka uu awoodi karo ayuunbuu la imanaya wixii aanu awoodi karin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha isaga towbadiisu waxay noqonaysaa in markaa maqbuula ay noqoto sidaas yadaa bay noqonaysaa miinadii uu aasay hadduu garanayo meeshay ku jirtay waa inuu markaysagaa ka soo saaraayoo ka faga haddii uu garan waayo oo waxa weeye markaa uu jihaday ahaydba garan waayo meel alla meeshay inuu wax aasay waa garanaya laakiin meeshay ahaydba garan maayo maba kala saxayaba hadduu ka toobad keeno toobadiisu maqbuulay noqonaysa isagoo fasaadkiisii weli baaqi yahay oo weli degamsan yahay oo ay dhici karto dib inuu wax cid ka yeeleeyo ayaa haddana markaysaga ay tahay toobadiisu miday suuroobayso oo marka ay asaxayso sidaas siday kaa waxa weeye dhulka boobkaa ku sugan yacni towbaddii markuu goosto inuu toobad keeno wixii ka murugooda uu markaa ka baxayo xaalka noocaasa waxaana uu markaa inuu celiyo uu doono xaaladdan uu sii socdee jidka ku sii jiro ee uu markaa doonayo inuu ka baxo intaas towbaddii ma u guntan tahayo yacni towbadi ma u sugnaatay mise uma sugnaanin culamada qaar baa yidhi waxa weeye towbadi uma sugnaanayo weli wuxuu ku dhex jiraa wixii sida markaa yacni imaamu alxaramayn oo kale innahu irtabak maca inqitaaci nahyi liladii salaf weli nahyigii waa ku jiraa buu leeyay xaaraantii weli waa ku jira hadda markaysaa nahyigii waa ka go'ay laakiin haddana weli kama dhex bixin marka waxa weeye nin saafiya ma aha oo waxa weeye markaysagaa saalim oo towbadiis marka ay u sugnaatay macnahaas ka warramay macnahaas ayuu ka warramaya hadalka intaanu odhan burhaanka intaanu odhan markaa sadarro ka hor waxa uu tilmaamayaa a'immadu inay yidhaahdeen markaysagaa towbaddu waa u ansaxaysaa haddana hadalkan buu odhanaya markaysaga aniga saasay ila muuqataa marka ijtihaadu min markaa min cindihi ayuu markaa ahaa yacni siduu imaamiyaalka ka soo naqliyey oo uu ka soo raray ayaa markaysaga waxa sawaabka uu yahay sidaasuu sawaabku yahay waxaana la amrayaa marka uu ka baxayo dariiqa ugu dhibaatada yar hadday meeshu zarac oo kale tahay waxaa dhici karta maritaanka uu sii marayo in markaa madarro ay ku keensato ninkii markaa meesha lahaa marka meesha ugu madarrada yar inuu maro ayaa u bannaan ayaa markaa waajib ku ah meesha ugu madarrada yar oo ninkaa ugu dhibaataynta yar uguna dhowaanshaha badanoo bixitaan uu ka baxo ugu dhowaanshaha badan waa inuu halkaas maraa ila inuu kusii sugnaado ma aha man taaba kii toobad keenay bacda an tacaata sababa ku kastaoo toobad keenay markuu sababtii la yimi dabadeed faqad ataa waa la yimi bimaa billadii kii wajaba waajibay calayhi korkiisa ku waajibay wain baqi fasaadu fasaadkiisu haba baaqi noqde yacni isagu wixii saaraa waa la yimi toobadiisuna maqbuulay noqonaysa in sha allah kaman rajaca waa sida kii ka noqday weeye can basi bidcati bidca markaa faafinteed bidcadaasoo yutabacu la raacayo calayhaa korkeeda lagu raacay aw taaba ama toobad keenay khaarijan xaaluu yahay mid mid baxaaya makaana alqasbi meeshii boobka ka baxaaya xaaluu yahay aw taaba ama toobad keenay bacda ramyi ganitaanka dabadeed qabla darbi yacni markaa dhicitaanka uu ku dhacayo ciddii ka hor leebkiibuu ganay intuu markaa waxaway farihiisii markuu ka baxay oo weli cidduu ku dhacayay aanu gaadhin buu toobad keenay toobaddiisu waa u sugnaanaysa madfac buu riday farihiisa markuu ka baxo weli ciddii aanu gaadhin ayaa waxa weeye uu toobad keenay waa u sugnaanaysa wa qaala dulburhaani wuxuu yihi kii burhaanka u saaxiibkaa waa imaamu alxaramayni inahu irtabaka wuxuu markaa dhex galay macan qitaaci nahyi nahyigu inuu ka go'ayo la jirhkeed liladii salaka markaysagaa kaa u qaaday oo dariiqa masaafada uu goynayo weli markaysaga waa ku dhex jiraa yacni xaaraantii waa ku dhex jiraa bimacnaa inuu ku dhex jiro waa la arkaa markaysaga meeshii ku dhex jiree bimacnaa towbadiisani markaysagaa saalim ma aha buu ka tilmaamaya oo bimacnaa weli waa aasim buu ujeedaa weli waa aasim oo ismigii kama bixin saas yadaa buu ujeedaa wartakib ilakhafa min durayni wakhayiran lada stiwa haadayni wartakib buu yihi markaysaga markaa la imo alakhafa ka markaysagaa yacni fudaydnimada badan min durayni laba dhibaato ka fudud markaa kolba dooro kolba ta fudud dooro wakhayiran kala dooransii lada stiwa haadayni labadaasi markay sima yihiina kala dooransii buu kaman cala aljariixi tusaalihiisu waxay ahaatay kaman kaman saqada sidii kii ku dhacay calaljariixi kuwii dhaawac ahaa kii dhaawac ahaa kii ku dhacay calaljariixi mid dhaawacuu ku dhacay oo filjarxaa yacni ku dhex sugan waxa weeye qaar dhaawaca wa dacafa waa daciifiyey almukta yacni sugnaanshaha calayhi korkiisa lagu sugnaanayo mandabada kii markaysagaa usuusha dabdiye ee xaqiijiyey ayaa markaa daciifiyey waxau inoo tilmaamayaa mas'aladanna haddii laba darar ama laba dhibaato oo qofka markaa mulsam ku ah oo aanu midnaba ka bixi karaynin oo bimacnaa shaygii laba dhibaato laba darar lagu dooransi bay noqotay oo dhibaato inuu gafaa suuragal ma aha labadaa dhibaato weji kale uga baxaa ma jirto waxa weeye akhafu dararaynkuu qaadanaya labada darar ka ka yar buu la imanaya yutaxamalu adararu yani markaysa marka akhaf lidafci darari acam dararka gaarka ah baa markaysaga lala imanaya si dararka markaysa markaa caamkaa loo daafa ama yutaxamalu adararu marka asgar lidafci darari alakbar dararka weyn si loo daafaco dararkii yaraabaa lala imanaya qaacidada noocani waxay ku saabsan tahay laba darar oo lagu mulsam uu ku yahay oo weji kale oo saddexaad aanu jirin dadka qaarkood waxay usoo qaataan markaysagaa meelo aan markaa qaacidadii aana qusaynin oo yacni laba darar oo qofka aan mulsam ku ahayn oo weji kale oo labada dararba aan ahayni uu jiri karo ayay dadka qaarkood usoo daliishadaan oo yidhahdaan labadaa darar akhafu dararaynkii weeye akhafu dararaynkii weeye saasoo kale markaysagaa u daliishadaan waxa weeye dad markaa ahlufitan oo kala islaynaya markaasaa qaar waxay odhanayaan waxa weeye inaan kuwan la soo safto iyo inaan kuwan la soo safto labadii darar waa ka yar inaan kuwan la saftaa ka darar yar kana darar baa ku sugan oo xaaraan waa ku sugan tahay laakiin waxa weeye tan baa akhafu dararaynkiyada ah warka noocaasi wax saxa ma ah waayo markaysa waxaa markaa laba darar oo qofka mulsam ku ah bay culammadu ka warramayeen qaacidaduna waa qaacida culammadu isla ogol yihiin laakiin waxay ku saabsan tahay marka weji kale oo saddexaad aynay jirin laakiin haddii weji kale oo saddexaad uu jiri karo yacni marka akhafu darareen kuma rugoobi karo qaacidadaasi kuma markaysaga humoobi karto akhafu dararayn kuma rumoobi karo waayo labadii darar mulzamba kuma ahe weji kaleo labada dararba ka maran baa jiri karta waxaa jiri karta markaysagaa fitanka qitaalka fitanka inaad ka ictisaasho ka dheeraato yani marka ayaa jiri karta sidaa xadiidka nabigaba kusoo aroortay sala allahu alayh wasalam in laga ictizaalo laga fogaado ama laga haajiro yani markaas siday kusoo aroortay markaa sidaasoo kale ayaa markaa la samaynaya markaa labadii darar ee qofka mulzam ku ahe weji kale oo saddexaad aanay ka suuragal ahayn ee labadaa miduun ay tahay xaalkaasay qaacidadaasi ku rumoobaysaa labada dararna ka fudud ama markaysagaa ka sahlan ayuu la imanaya wa bacdu shari ahwanu min bacd shararka iyo dhibaatooyinkuna waa kala sahlan yihin qaacidada akhafu dararaynkana culammadu waa isla ogol yihiin ijmacna waxaa ku soo naqliyey shanqiidi waxa uu ka odhanaya kitaabkiisa adwaa'u lbayaanka yushtaradu fii jawaazi alamri bilmacruufi an laa yu'addiya ilaa mafsadatin acdama qaacidadu usoo deliishanaya waa mas'ale marka uu ka warramayay markaas anlaa yu'addiya ilaa mafsadatin acdama min dalika almunkari liijmaaci almuslimiina cala irtikaabi akhafi dararayn adwaa'u lbayaan mujalladka labaad boqol iyo shan iyo toddobaatan dabacaadku waa kala duwan yihiin aayaddaa calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htaday aayaddaa markuu shaxayo marka macsan yihiin qaacidada akhafu dararaynka ayuu shanqiidi markaa uu tilmaamay wuxuu idhi labada darar haddaba hadday isla ekaadaan shiikha naadimka ahi kala dooransiiyo qofka dooransiiyo kuu la yimaadaba yani markaa isaga kala dooransi kuu la yimaadaba oo kii kale markaa mukhayar ah tusaale waxa u ahaaday masale fardi ah masaladaa fardi nin inkaaran oo abuhaashi abu hishaam la odhan jiray cabdusalaam ibnu cabdilwahaab yani ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab la odhan jiray oo muctazili ahaa oo firqada hishaamiye la yidhaahdo ee muctasilada ka midna ay u abtirsato ninkaas baa markaa masalada inkaaran markaa la yimi fuqahada isagaa ku soo dhex tuuray dabad fuqahadii marka isaga masalada ishkaal bay ku samaysay waana masale fardiye ah oo uu qadarayay wuxuu ihi waxaad ka soo qaataa qolyaa dhaawaca sidaasay u goglan yihiin arladii markaysagaa meeshii qofkaasi uu ku soo dhacayay bar ka bannaani ma jirto yacni dadkaa dhaawaci sidaasay markaysagaa dhinaca isugu wada hayaan qof baa soo dhacay ama ikhtiyaarkiisaa ku soo dhacay ama habel lagu soo riday markuu ku soo dhacay mid ma waxa weeye dhaawuxuu korka kaga dhacay hadduu ku dushiisa ku sugnaado kaas oo aanu ka kicin wuu dhimanaya hadduu ka kale u intiqaalana waa markaysagaa kaa kalena waa dhimanaya meel kale u intiqaalana ma jirtaba haddaba ruuxu fardiyeyda muxuu yeelayaa ninkaas halkiibaa fuqahadii mas'aladay ku idiraafay qaarkood waxay yidhahdeen kaa horuu ku sugnaanaya waayo ficil dambe inuu istinaafo ma aha hadduu intiqaalo markaysagaa mid dambe uu markaa la yimaado oo isagu istinaafo ka kale uu guuro oo uu kaa kala dhinto yacni waxa weeye iyo inuu ka hore ku istimraaro waxa fiican inuu ka hore ku istimraaro yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa qaacidadaasay soo arooriyeen waxayna yidhahdeen waa ta kale waa ficilu istinaafayo ikhtiyaarkiisa ku dhacda weliba haddii isaga lagu soo riday oo aan markaa ficilkiisa arrinkaasi ku dhicin ka hore shiddadiisu waa ka sahlan tahay kan markaa dambe ee ka dambe isagaa ficil istinaafayo la imanaya oo cidbu hadda marka isagaa ficilu markaa la imanayo camdi ah oo uu cid ku dilayo la imanaya ta noocaasna wax u bannaan ma aha marka waajib waxa inuu ka ka aanu ka kicino ku sugnaado qaar halkaasay ka saareen qaar kale waxay yidhaahdeen war maye waxa weeye xukum mas'alada kuma sugna wax xukum la yidhahdaa kuma sugna qofkaasi baraa'a asliyu iskaga sugayay a mar haddii meel uga kacaaba ayna jirin isagaa u doorle siduu yeelayo a ama ha ka kaco ama kaa ha ku fadhiyo ama ku kale ha u guuro qaar kalena saasay yidhahdeen qaar kale waxay yidhaahdeen war maye yacni waxa weeye ninka in la yidhaahdo waajibkaasaad ku ah markaysagaa ma aha mar haddii markaa yacni tan iyo tan labaduba isku mid yihiin ibaaxa sharciyu nin ku sugan yahay labaduba waa u bannaayihi a labaduba waa u bannaayihi qaar waa ka tawaqufeen masaladaasi fuqahadii waa kaga wareeri yacni masale inkaaran wadaad nin nin inkaaran unbaa watee yacni kii inkaarnaaye watay buu kaasi ahaa wartakib buu yidhi markaysaga waxaan markaa la kaalay al akhafa kii markaysagaa khafiif ka badan min durayn oo laba dhibaato ka mida wakhayiran kala dooransiin ladasti waahadayni labadaasi markay sinmaan kaman cala aljariixi kaman saqada waa sidii kii ku dhacay cala aljariixi kii dhaawaca filjarxa ee markaa kuwa dhaawaca ku dhex sugnaa wadacafa waa daciifiyey mandabada ka masaa-isha suga ee yacni dabdiye ee xaqiijiyey waxa markaa uu daciifiyey yacni almuqsa calayhi sugnaanshaha korkiisa lagu sugnaanayo bacdi culamada ka mid ah waxay yidhahdeen sifaatu lkafaa'a la eegayaayo cidda uu ku sugnaanaya haddii ay tahay yacni imaam caadilah imaamkii muslimiintoo caadil ah ayuu waxa weeye ku soo duldhacay
dhimashada uu isagu dhintana fasaad fara badan oo cadiima ka dabtifsamaya aaxaadunaas inay dhintaan baa ka roon imaamkaa caadilkii inuu dhinto sidaas aawadee isaga waa in laga intiqaalaayo waa in loo intiqaala aaxaadu raciya mar hadduu imaam caadila yahay saas si leeg culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nin caalimoo cilmigiisa aad loogu intifaacayo yani loo wiiqanayo markaysaga shareecada markaysaga kaas ku dheedu waa lamid bay markaysaga yidhaahdeen adigu calaa kulli xaal waa aaraa markaysaga culamadu yidhaahdeen waana mas'ala fardiya markaysaga weeye yani takallufaadka markaysaga la gelaya ayaana waxaa kalifay yani araatiyin masalada markaa ara'ayta ara'ayta marka in la yidhaahdo masaa'il badan la fardiyana selafku way diidi jireen waxay odhan jirteen hana dhaca ayay odhan jireen masaladu hadday dhacdo markaysaga xal waa isku kalifaynaa bay odhan jireen lakin haddaynay dhicin waxa markaa iskuma kalifayno waa daruuri ay odhan jireen ijtihaadka wax lagu ijtihaadaya sidaas aawadeed takalluf wuxuu haddii maadaama wax sharci ay yihiin in markaysaga mas'ale fardi ah oo markaa yani laga yaabo inaynay dhicin ama markaa yani naadirat lwuquuc ay tahay in la isku kalifo waxba la isku mashquuliya ma aha wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atubu ilayk
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال الناظم رحمه الله والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر والأخذ بالأول قدر كورا إن لقاته لا بالآخر قدر كدنبئان لقاذن مرجح مثل أرجح يوي في مقتضى الأوامر أوامرت وحي كان سنيسو مثل أرجح يويا وما سواه وحي كصهر قدر كصهر ساقط ومثل عيو السيادة إسكاءه waan mashruucba laga yaabo inaanu ahayn aw mustaxabun ama waa mid markaas sunno ah lidaalika aliطmi'naanu waddalkun jalab aliطmi'naanu markaa xasiloonida salaada lagu xasilaa iyo waddalku duugitaanka la duugo xubnaha la maydhayaa injalaba waa soo jiidmay lidaalika ay calaa daalika taas korkeedu ku soo jiidmay oo ah qadarka ugu yar in laga sameeyo wadaaka arrinkaasi fi lxukmi cala alkuliyi fi lxukmi xukumka la xukumayo weeye cala alkuliyi shay kulliya la xukumayo ajsaa badan leh maca xusuuli kasrati aljus-iyi iyada oo markaa lala qabo inay xasilayso ama jirayso badnaanshaha ay badan tahay ee yacni jus-igu uu badan yahay wuxuu halkan kaga warramayaa mas'alada ku saabsan amar markuu soo arooro shay layna amro shaygaasina uu yahay shay markaa yacni leh ajsaa badan ajsaadaa uu leeyihiin ay kale ay tafaawud ku sugan yahay oo kasro iyo yacni markaa qilo yaraansho iyo badnaansho quwo iyo dacfi ay kala leedahay oo ay kala badan tahay ma waxa waajiba qadarka dhammayska tirane ugu dambeeya in laga qabsado mise waxa waajiba qadarka ugu yara ugu horreeya in la qabsado ayaa waajiba ee qadarka ugu horreeya wixii ka badani sunnuu noqonaya masalada noocaasa ayay markaa ku saabsan tahay dumaaninada salaadda marka layna amray inaynu ku xasillo arkaanta qaarkood xasilloonida layna amrayaa ma xasillooni kaamil oo dhammaystiranba oo intaynu markaa yacnii adkaarta akhriyaynoo dhan inaynu xasilloonnahay miyaa markaa waajib inagu ah mise qadarka ugu yar ee xasillooni ay ku rumoobi kartee ku dhici kartaa waajib inagu ah intaa wixii ka badani sunna inoo tahay marka weysadii marka layna amray inaynu weysaysanno maydhista la maydhayo dalkiga la duugaya ee markaa xubnihii la duugayaa ma amarkaa weysaday ka mid tahay oo waa waajib mise waxa weeye duugitaanka la duugaya ee gacmaha la marmarinayaa iyadu waajib ma aha iyadu waa sunne ee in biyuhu lagu shubo ayaa markaa waajib ah mas'alada noocaasay ku saabsan tahay shay baa layna amray qadarka ugu yari ma ku filan yahay amarkii se ixtiyaad baa la samaynayaa qadarka ugu dhammaystiranka badan baa la amraya labadaas waa iyama ahlucilmi waa isku khilaafsan yahin laba qowl bay ka leeyihiin culamada qaarkood waxay markaa cuskadeen maadaama shaygani uu kulli yahay oo shay ajsaa badan le uu yahay laynana amray ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in lala wada yimaado oo qadarka ugu badan in lala yimaadaa ee ugu dhammaystiranka badan waxay ka mid noqonaysaa waajibkay ka mid noqonaysaa bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen qadarka ugu yar bay ku rumoobaysaa intaa wixii ka badani calaa sabiil ixtiyaad iyo sunnanimo in loola yimaado mooyaane waajib ma aha waxaana markaa inaynay waajib ahayn laga qaadanaya alaslu bara'atu dimma asalku waa dimmadu inay beri tahay oo amarka layna amrayna qadarka ugu yar buu ku rumoobay sidaas aawadeed waata fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan dumaaniinada qadri la yidhaahdo subxaana allah inta la yidhaahdo inta subxaana allah laga odhan karo intaa in la-eg in lagu xasilo ayaa markaa waajib ah intaa wixii ka badani sunna weeyaan oo shaaficiyadu marka ay ka mid tahay muta'akhiriinteedu sidaas waa kuwa markaa yacni culammada qaarkood ay ku tageen sidaas si la-eg waatay yidhaahdeen dalkiga markaa xubnaha in yacni gacmaha la marmariyo marka la maydhayo ama waxay noqonaysaa sunna weeyaan bay yidhaahdeen oo dal dalkiga waa kuwa ku dara sunanka inay ka mid tahay sidaasu markaa inuu sheegay arrinkaasina wuxuu ku saabsan yahay wixii markaa shaygii kulliye afraad fara badan leh ee jus-iyaad ka kooban ee magacno uu wada shamlinayo ashyaadaasina ay ku kala tegan yihiin xagga adayga iyo khafiifnimada ama xagga badnaanshaha iyo xagga yaraanshaha taas iyadaabay ku saabsan tahay laakiin haddii marka ay tahay shay kulli iyo iyo markaa ajzaa ee kulliyun aynay ahayn waynu arki doonaa markaysagaa kulliyun iyo kulliyatun iyo kulliyun waxa u dhexeeya wuxuu inoogu keeni doonaa madluuluhu kulliyatun in xakama alayhi calayhi fi tarkiibi man takallama halkaas buu ku keeni doonaa markaa shaygii kulliga ahaa ee isagu markaa ajsaada kale ee kala duwan lahaa iyadu marka waxa weeye midh baan kala imanayaa iyadu ma suurowdo oo soomkii ramadaan baa lay amray ramadaan soomka la soomayo maalin baa ka soomayaa dabeedna markaa ramadaan waan soomay oo qadarkii ugu yaraa baan la imi markaa taasi ma suuroobayso oo taasi waxa weeye kulliyun ma ahe waa kullu weeyi marka waxa weeye arrinka wuxuu ku saabsan yahay shaygii kulliyiga ahaa ee bimacnaa waxa weeye jus-iyaad mutabaayin oo xagga shiddada iyo markaa khifada xagga kasrada iyo qilada ku kala tagan leh laakiin xagga cadadka aan ku kala taganayn hadday laakiin cadadka wuxuu ku kala tegan yahay oo tirada ku kala tegan yahay aynay shiddada iyo khifada ku kala taganayn ama qilada iyo markaysa markaa kasrada aanu ku kala taganayn ee uu xagga cadadka ku kala tegan yahay sida markaa soomkaas oo kale iyadu markaysaga waxa yani masaladaasi ku rumoobi mayso walaakhdu qaadasho la qaato bilawali qadarka hore la qaato laa bilaakhiri qadarka dambe aan la qaadan murajaxun mid la arjaxayo weeye fii muqtada alawaamiri awaamirtu waxay keensanayso ayaa markaa lagu arjaxaya oo amarkii qadarka ugu yar ee uu ku rumoobi karo ayaa cuhdadiisii iyo mas-uuliyaddiisii lagaga baxaya dimaduna beri ku noqonaysa wamaa siwaahu qadarkaas hore wixii ka soo hadhay saaqidun waa mid dhacaya oo aan mashruucba ahayn aw mustaxabun ama waa mid la jeclaystay oo sunno ah oo aan waajib ahayn lidaalika aliطmi'naanu calaa daalika sidaas korkeeda aliطmi'naanu xasilloonida iyo wadalku markaa yacni duugistu injalaba ay ku soo jiidantahay calaa daalika laamku waa bimacnaa calaa siduu shaarixuba baraarujinayo wadaaka arrinkaasi fi lxukmi cala alkuliyi shay kulliya oo ashyaa markaa yacni aaxaad kala tegaysa oo ku kala tagan xagga khifada iyo yacni markaa shiddada ku kala tagan xukunka la xukumayo weeye maca xusuuli kasrati aljus-iyi yacni markaa lala qabo xasilitaanka ay xasilayso badnaanshaha shayga jus-igii uu badan yahay oo salaaddii in la yidhahdo ragcad baa kaaga filan yacni soomkiina jus baa kaaga filan wax suuroobaya ma aha wa rubbama ijtimaacu ashyaaan xadal mima ata alamru biha cala albadel wa rubbama ijtimaacu ashyaa'a ashyaa markaa kulanka ay kulantaa inxadala ina intay inay mancoonto ayaa laga yaabaa ashyaadaasoo mima ata alamru ka mid ahaaday wixii amarku uu ku yimi biha iyada la amraya cala albedeli bedel la kala bedelayo aw itaratubi ama tartiib la kala horraysiinayo waqad yusannu in la sunneeyaa la arkaa yacnii jamcigaas wa fiihi ibaaxatun tacinu waqul waxaad tidhahdaa fiihi ibaaxatun ibaaxa ku sugan ibaaxadaasoo tacinu markaa muuqanaysoo daahiraysa halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa ashyaa ayaa waxaa suurtoobi kartaa sharcigu uu amray in la kala bedelo oo kaa lala yimaado haddii la awoodi kari waayo ka kale lala yimaado ashyaa noocaas ah ama markaa taa mid uu banneeyo oo ta taa hadday markaa yacni suuroobi weydo ta kale uu banneeyo ashyaa calaa sabiili albadel uu sharcigu u sharciyeeyey ayaa waxaa suurtoobi karta in la jamciyaa inay noqoto mamnuuc oo in la kulmiyaa aynay bannaanayn ayaa suurowda in la kulmiyaa inaynay bannaanayn ama ashyaa sharcigu marka calaa sabiili bedel aan u amrina calaa sabiili tartiib uu u amray ayaa iyadana waxa suurowda saas si la-eg in waxa weeye inay mamnuuc noqoto in la kulmiyo calaa sabiili tartiib baa loo amray tartiibtaa loo amray markaysaga haddana ma bannaana in marka waxa weeye la kulmiyo markaa ma bannaana calaa sabiili lbedel waxyaalaha loo amray oo kale waxaa ka mid ah calaa sabiili lbedel mithaal iska caadiyay markaysa waxaad markaa tilmaameen oo waxaa lagu yidhi tasawaj yacni fulaanata aw ukhtaha heblaayo guursaa lagu yidhi ama walaasheed guurso inaad kulmisaa kuuma bannaano yacni aad markaa labada marka aad wada guursataa kuuma bannaano inaad labada wada guursataa oynan iyo walaasheed aad wada guursataayoo meher ku kulmisaa mid kuu bannaan ma aha wakadaa milkulyamiinna kuma bannaana inaad ku kulmisaa ashyaa tartiib sharcigu ku soo arooray oo markaa la yidhi shaygaas la kaalay haddii aad weydood ka fursan weydaad ka kale calaa sabiili daruura u isticmaali kartaa waa sida neefkii la gowracay dakaata sharciya waa mashruuco waa bannaan yahay oo cunitaankiisa waa laynoo sharciyey shayga kalena waxaa weeye waa maytada waa baktiga baktiga adigoo cunto xalaala haysta inaad bakti cuntaa kuuma bannaana tartiib baasee lagu banneeyeyoo haddii cunto xalaala aad weydo naftuna ku qabsato waxaa kuu bannaan inaad bakhtigii cunto oad naftana u yaabto inaad bakhtigii cunto ayaa markaa kuu bannaan tartiib bay ahaydoo shay baa ka horreeyey maadaama ay sidaas iyadaa ahayd inaad tidhaahdo waa kulminayaayo yacni tii markaa la gowracay iyo tii bakhtiga ahayd iyo tii dakaata sharciya la gowracay labadaba waan wada cunayaa oo waa isu keenayaa yacni wax suuroobaya ma aha yacni arrinkaasu wax sax noqonaya ma aha waxaa dhici karta buu ku leeyahay ashyaada beddelka uu sharcigu ku yimi ama tartiibta uu u sheegay jamcinta la jamciyaa inay sunno noqotaa suurowda oo in la isu keenaa in markaa ay sunno noqoto ayaa suurowda shaarixu waxa uu u misaaliyey ta markaa la sunnaynayo in laba maro markaa oo laba go' kii muxrimka ahaa ee xaj ama cimro ixraamtay ee xidhay inuu laba go' markaa midna guntado midna waxa weeye uu garbaha saaro taasi waxay tahay waa mid yacni markaa sunne u ah waa mid sunne u ah weeye ciddii aan muxrim ahayna inay kulmiyaan labadaa go'o go'na marka ay yacni garbaha saaraan go'na marka ay guntadaan yagana mubaax bay u taho taasina waxay noqonaysaa ibaaxadii buu u misaaliyey usuuliyiintu se amsilo kale ay misaaliyaan uu markaa yacni shaarixuna uu tilmaamay ama muxaqiqa tatimada lihina uu ishaaray yacni umuuraha ay misaaliyaan waxaa ka mid a umuuraha ay misaaliyaan shay sharcigu tartiib u sheegay shay sharcigu calaa sabiili bedelun u banneeyey in waxa weeye la kulmiyo waxaa ka mid a in waxa weeye tayamumkii gagabaysigii iyo weysadii in labadaa laysu keeno labadaa in laysu keeno oo inta la gagabaysto markaa waxa weeye qof cudurdaar haystoo xanuun ku sugnaa ayaa waxa weeye wuu gagabaystay cudurdaar baan u haystay inuu gagabaysto hadhowbuu wuxuu is yidhi darar dararku aad uma badno uu ku keensanayaa ee dabeedna wuxuu is yidhi waar maadee yacni isku kelliftidoo aad weysaysatid dabeedna weysadii buu isku kellifay marka labadaas waxa uu u kulmiyey suuradii tayamumka qaabkii tayamumka wax u eg iyo weyse ayuu kulmiyey suuraddii tayamumka waxaa loo odhanayaa mar hadduu weysaysto yacni gegabadii hore waxay noqonaysaa ka kacbay noqonaysaa hadda wuxuu ku dahaaro qabaa un markaa weysadii ayuu ku dahaaro qabaa un sidaas aawadeed suuradii unbaa marka isaga hadhayse asalkii markaysaga waxay noqonaysaa mid buraysa ayay culammadu yidhaahdeen misaalkaas marka waa misaaliyeen sheikhuna waxa uu tilmaamay misaal laga fiican yahay inuu yahay oo mu'alifku sharaxa wuxuu ugu sheegay buuhi misaal buu mubaaxa u sheegay hadduu iska dhaafi lahaa aan waxba yeeli lahayn low asqadahu maa darra buuhi marka wuxuu ishaarayaa in misaalkaasi laga fiican yahay buu tilmaamaya misaal labaad oo kale waa sheegeen oo waxa weeye kaas hore calaa sabiili ibaaxa ayaa loo kulmiyey calaa sabiili yacni markaa assunna loo kulmiyey calaa sabiili istixbaab waxaa calaa sabiili istixbaab loo kulmiyeyna waxay noqonaysaa sida khisaalu khisaalu kifaarati alyamiin kafaaradii markaa dhaarta saddex umuurood baa layna dooransiiyey fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexdaa umuurood ee layna kala dooransiiyey ee la isbarbar dhigay waxaynu u nahay markaa mukhayaro waa layna kala dooransiiyey marka calaa sabiili bedel baa loo samaynayo kii la doono in la sameeyo ayaa bannaan oo ka kalena laga tago waxay culammadu yidhaahdeen in la jamciyo oo la kulmiyo oo saddexdaba lala wada yimaado waa sunne bay yidhaahdeen saddexda arrinba in laysu keenaa waa sunne shaarixa laftiisuna waa u misaaliye wamisaalu tartiibi khisaalu lkafaarati fii ramadaana fainaha waajibatun cala atartiibi cindahum falaa yajuusu asiyaamu cindahum ila bacda alcajsi can alictaaq tan waxa weye calaa sabiili tartiibku u misaaliyey calaa sabiili tartiibka ayuu u misaaliyey calaa sabiili bedelna kafaaratulyamiinka ayaa misaal u ah labada mid walba culammadu waa sheegeen marka in la kulmiyaa waxay yidhahdeen way ka fiican tahay oo iyadu waa afdal bay yidhaahdeen oo waxay noqonaysaa bay yidhahdeen iyadu sunnay noqonaysaa waayo inuu markaa qofkii si walba isu beri yeelay ayaa ka dhalanaysa laakiin taas waxa weeye istixbaabku wuxuu u baahan yahay ama sunnaynta la sunnaynayaa in la kulmiyaa deliil bay u baahan tahay sidaas aawadeed bay ahlucilmiga qaarkood ay ictiraadeen oo arrinkaa ay bushiyeen oo yidhaahdeen wax deliila mas'aladaasi ma laha in la kulmiyaa inay sunno tahay waxaa ka mida markaa sheikhii markaa la odhan jiray taqyadiina subki waa taajiddiina subki aabbihii weeyaane waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa alibaaji la yidhahday minhaajka uu ku sharxayo minhaajka usuuliga ah ee baydaawi qoray uu ku sharxayo faalxukmu bianna aljamca wuxuu u jeedaa ay bayna khisaali alkafaara faalxukmu bianna aljamca yaxtaaju ilaa daliilin walaa aclamuhu walam ara axada min alfuqahaa'i saraxa biistixbaabi aljamci wainama alusuuliyina dakaruuh ويحتاجون إلى دليل عليه ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة كما اعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابا كثيرة وكانت تبكي حتى تبلى دموعها خمارها الإبهاج شرح المنهاج مجلد الكواد لبأي السقاشا هذا الكلام إذا يا وحى عبري جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي شيخ اللورنتي يسقنا الشافعي قاها oo waxa uu yidhi wa haadihi almuthulu yacni tusaalayaashaasi dakaraha alimaamu yacni waxaa sheegay buu leeyahay fakhrudiin araazi imaam haddii usul kutubul usuul lagu sheego leeyahay waxaa loo jeedaa markaa fakhrudiin araazi baa loo jeeda waqtiyada qaarkoodna waa dhacdaa in loo jeedo abulmacaali imaam alxaramayn in loo jeedaa waa suurowda dakaraha alimaamu wa atbaacuhu lakina tamhiila bitayamumi faasidun لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام إجماعا لكونه تلاعبا كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة فإن فرض أنه استعمل التراب في وجهه ويديه لا على قصد العبادة فلا يكون تيمما وتمثيله أيضا بالكفارة فيه نظر لأن الكفارة لأن الكفارة سقطت بالأول فلا ينوي بالثاني الكفارة لعدم بقائها عليه فلا تكون كفارة لكن القرب لكن القرب من حيث هي مطلوبة ساس waxay ku taala nihaayatu usul fi sharh minhaj al-usul aw tahqiqiyay dr shacban maxamed ismaaciil mujalladka koowaad safxadda koob iyo sagaashan dabcada marka dabca uula min daar ibn xasm marka cala kulli xaal khulaasadu waxay tahay iyadoo amsiladaas marka amsilo la bushiyey ay tahay culamada qaarkoodna ay odhan jireen misaalka lama bushiyo ama misaal lama ictiraado وشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال يعني حالك وحو يهي مثال سيري سبا لما بشيه waayo waxaa misaal looga jeedaa qaacido in lagu fahmuun baa looga dan leeyahay laakiin suuradan lagu misaalinayaa inay ilaaba ilaa saa tahay loogama jeedo waxaa marka ay noqon kartaa bay ku dhisnaan kartaa masale la isku khilaafsan yahay marjuuxeeday ku dhisnaan kartaa marka sidaas iyadaabay ahlucilmiga qaarkoodna marka ay yidhaahdaan marka ka qaacida ahaan masaladu waxay tahay waxaa suurowdaa ashyaada qaarkood in la kulmiyaa oo sharcigu ama kala bedelay ama tartiibiyey inay noqon karto sunne inay noqon karto mubaax inay noqon karto markaysagaa mid mamnuucan bannaanayn saddexdaa mid walba waa ka suurowdaa marka lix suuraa ka imanaysa yacni marka ashyaada bedelka iyo markaa tartiibta yacni waxay noqonaysaa in yacni markaa aynay mid walba jamcigu inuu mamnuuc ku yahay waqad yusanuna mid walba inuu markaa taratubkiiyo bedelka inuu markaa sunne ku yahay ibaaxaduna labada mid walba waa noqonaysa markaa lix suuraa saa uga dhalanaysa wa rubbama ijtimaacu ashyaa ashyaa in la kulmiyo in xadala inay mamnuuc noqotaa laga yaaba mima ata alamru ashyaadaasoo ka mid ahaaday wuxuu amarku ku yimi bihaa ashyaadaa la amrayo bihaa maagaa la amrayo cala albedeli bedelka markaa waxa weeye bedel uu ku yimi bedel la kala bedelay aw itaratubi ama cala taratubi markaysagaa tartiibin la kala tartiibinayo oo sidaa loo kala horraysiinayo uu ku yimi waqad yusanu in la sunneeyo ayaa la arkaa yacni markaa jamciga taratub ha ku yimaado waxaasi ama markaa bedel ha ku yimaade wa fiihi qul wa qul fiihi waxaad tidhahdaa waxa ku sugan ibaaxatun ibaaxa ayaa ku sugan ibaaxadaasoo tacinu markaa daahiraysaoo muuqanaysa alwaajibu lmuwasac maa waqtuhu yasacu minhu akara wa huwa maxduudan wagayrahu jara halkan wuxuu kaga warramayaa waajibkii yacni inuu markaa muwasac iyo mudayaq inuu waajibku noqdo muwasac waxalidii u ah almudayaq waa kii wakhtigiisa la cidhiidhiyey almudayaq almuwasacna waa kii wakhtigiisa la ballaadhiyey weeye maa waqtuhu ay alladii kii waqtuhu waqtigiisu yasacu uu qaadayo akara minhu akara wax ka badan minhu isaga ka badan oo jinsigiisaa ay huwa markaa waajibka muwasaca ahi maa waqtuhu ay alladii kii weeye waqtuhu waqtigiisu uu qaadayo waqtuhu waqtigiisu yasacu uu qaadayo akara minhu wax isaga ka badan kaasaa muwasac la yidhaahdaa wa huwa markaa muwasacu jaraa waa markaa dareeray oo waa socday maxduudan xaaluu markaa maxduud yahay oo mid la xadeeyey u yahay wahayrahu ay wahayra maxduudin midaan maxduud ahayn markaa xaaluu yahay labada mid walba waa leeyahay wuxuu halkana inoogu tilmaamayaa waxaa la yidhahdaa alwaajib almuwasac alwaajib almuwasac sida tacriifkaba laga arko waa waajibka sharcigu wakhtiga uu u qadaray ay tahay wax kale ama cibaado kale oo la jinsiya oo la nooca uu wakhtigu ku filan yaho la qaadi karayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa alwaajib almuwasac ma aha macnaheedu markaa cibaado kale wakhtigaa waa inaan lala samayn karin laakiin waxaa shardiga cibaadadaas inay tahay cibaado la jinsiya oo isaga noociisa ah cibaado nooc kale ah haba la qaadee haddii cibaado noociisaoo la jinsiya aanu markaa wakhtigaasi ku fillayn oo aanay wada geli karin ee kaa la waajibiyo oo keliya wakhtigiisu markaa uu noqonayo oo mid kale aanu markaa la qaadi karaynin xaalkaasaa waxaa la odhanayaa waajibkaasi muwasac baa la odhanaya tusaalihiisu waxay ahaatay waa soomka ramadaan la soomaayo maalintii ramadaan oo dhan waxay mustaqrib ku tahay oo wada qaatay yacni markaa soonkii faralka ahaa ee ramadaan soon kale sunne ha ahaado ama farala ha ahaadee wakhtigani lama qaadi karo oo inaad tidhaahdo waxaan wada niyeynayaa soon nadara iyo soomkii ramadaan wax suuroobi kara ma aha ramadaan gudaheedna aad joogto waayo waa mudayiq oo wakhtigii isagaa markaa cidhiidhiyey fursad kale oo aad kula soontaa maba bannaana ramadaan oo baxda mooyaane soon kale markaa kaama suuroobi karo maxalkii waxa buuxiyey oo wada markaa yacni wada wada gaadhay yacni soomu ramadaan soon kale oo ama sunna ama farala nadar ha ahaado kafaare ha ahaado sunne ha ahaado kuu doonaba ha noqde eh yacni lalama samayn karo waajibka noocaas oo kaleha waxaa la odhanayaa waa mudayaq marka waxaa shardiya inuu waxaasi la jinsi yahay shay kaleo aan la jinsi ahaynoo waajibaad ama sunana waa la qaadi karaa oo innagoo sooman baynu tukanaynaa innagoo sooman baynu qur-aan akhriyaynaa inagoo sooman baynu marka amru bilmacruuf samayn karaa inagoo sooman baynu jihaadi karaa marka waxyaalaha noocaas oo dhan waa la samayn karaa laakiin waa maxay waa cibaado aan la jinsi ahayn cibaado soon oo la jinsiya wakhtigaasi markaa lama qaadi karo ee wakhtigii waxa ku wada fillaaday oo ku beegmay soomkii ramadaan soom kale ramadaan adoo jooga lama soomi jirto waajibka noocaas oo kalea waxaa la odhanayaa mudayaq baa la yidhahdaa muwasac buu liddi u yahay muwasacna waxaa la yidhaahdaa ka wakhtigu cibaado kale oo la jinsiya uu la qaadi karo oo ku wada filan yahay kaana waxaa la odhanayaa waa waajib muwasaca ayaa la odhanaya tusaalihiisu waxay ahaatay awqaadda salaada duhur baa soo galay duhurkii baa tukatay duhurku wakhtiga markaa duhur la tukado oo wakhtiga duhur salaada duhur oo keliya miyuu ku filan yahay mise cibaado kale oo salaad ah duhurka waad la samayn kartaa wakhtigii duhurka may waad la samayn kartaa wakhtiga duhurka cibaado kale oo salaad ah waad la samayn kartaayo waad la tukan kartaayo sunnayaal baad tukan kartaa qallaad tukan kartaa yacni salaado kale waad tukan kartaa idan marka maxaa la odhanaya wakhtigaasi waa muwasac baa la odhanaya bimacnaa wuxuu qaadaya wax jinsigiisa oo nooca cibaadadaas ah ayaa wakhtigaa loo qadaray isaga iyo wax kaleba waa ku wada filan yahay oo la nooc ah ha waxaa la odhanayaa waa waajib muwasaca ayaa la odhanaya markuu sidaa inoogu tacriifiyo wuxuu ihi waajibka muwasaci labuu u qaybsamaa inuu maxduud yahay oo la xadiday iyo inuu markaa aanu maxduud ahayn oo hayra maxduudin uu yahay midaan la xadidin ee wakhtigiisuu yahay cumriga oo dhan labadaasu markaa noqda maxduudku waa sida salaadahoo kale weyi waa sida waajibka muwasaci u badan yahay wakhtigiisu waa xadidan yahay wakhtigiisu waa muxadad waa xadidan yahay zakadii baa ka mida waa waajib muwasaca wakhtigeeduna waa maxduud waxaa ka mida salaadii baa ka mida waa muwasac wakhtigeeduna waa maxduud waa la xadiday midaan wakhtigiisu maxduud ahayn baa jira oo wakhtigiisu yahay cimriga oo dhan taasi waxaa weeye waa xajkay culammadu yidhahdeen cidda qabta xajku cala taraakhi inuu yaho madhabta shaaficiye ka mid tahay waxay leeyihiin waa cala taraakhi waxaanay markaa noqonaysaa inaanu maxduud ahayne waajibkaasi uu yahay muwasac inuu ku yahay cimriga oo dhan oo intuu qofku markaa cimrigiisu uu yahay ayuu markaa yacni ku baahsan yahay wakhtiguu doonuu ka samayn karaa calaa haada ara'yi saas yadaa buu noqonaya culammada markaa odhanaya markaa xajku waa cala alfawd oo deg deg baa in loo sameeya ay waajib tahay yacni ra'yigaas marka lagu socdo iyagu markaa ma noqonayo waajib muwasaca ma noqonayo laakiin ra'yiga culammada qabta oo shaaficiyadu ka mid tahay cala taraakhi inuu yahay waxa uu noqonayaa waajib muwasaca aan maxduudna ahayne cimriga oo dhan ku baahsan sidaas yadaa buu noqonaya marka waajibkii muwasaca ahaa waxaa suurtoobi karta dib inuu mudayaq ka noqdo oo siduu mudayaq dib uga noqon karaa wakhtigii salaada ayaa gebagaboobay dabeedna waxa hadhay qadar salaadaasuu laga tukado ayaaba wakhtigii ka hadhay oo salaad kale inaad inaad la tukataa maba hadhinba wakhtigii markaa waxa weeye subax baa baxaya oo qorraxdii baa soo baxaysa waxa kaaga hadhay qorraxdii inay soo baxdo laba ragcadood inaad tukato salaaddii subaxna maa tukan muxuu noqonayaa waajibkii muwasaca ahaa dib buu wuxuu ka noqday mudayaq oo wakhtigaa cidhiri buu ku noqdayoo xaaladaas cibaado kale oo la jinsiya oo la nooco salaada lama samayn kartid oo wakhtigaa ma tukan kartid mar hadday qorraxdiiba ku hayso oo waxa ka hadhay ay tahay qadar laba ragcadood la tukado inaad sunno iyo wax kala tukataa kuuma bannaana ilaaba ilaa waa inaad markaa iminka markaa aad la timaadaa salaaddii faralka ahayd waa inaad la timaado casarkii baa qorraxdii dhacaysa qadar afar ragcadood la tukadaa ka hadhay yacni marka cibaado kale inaad ku mashquushaa kuuma bannaana ee waxa weeye waa inaad salaaddii la timaado sidaas iyada ah ayay markaa noqonaysa marka kii muwasac ahaa mudayiq buu noqon karaa oo wuxuu ku noqon karaa wakhtiga badankiisoo tegey sabab labaadoo kale uu ku noqon karaa sababta labaadee uu ku noqon karaa waxay tahay qofkiibaa wuxuu markaa maleeyey maanic inuu ku imanaayo maanic inuu ku imanaayo ayuu maleeyey wakhtigii weli waxbaa hadhsan laakiin isagiibaa wuxuu u maleeyey maanic inuu ku imanayo qofkii dumaraa waxay is tidhi sidii loo qabqaban jiray marka isagaa dareemaysaayo dabeed waxay dareentay in wakhtigay caadada helaysay ay soo dhowdahay salaaddii duhurna hadday soo gashayba dabeedna waxay markaa garatay caadada wakhtigay helaysay inay soo dhowdahay inay dib u dhigtaa salaaddaa uma bannaana markaa deg deg waa inay u tukataa salaaddii degdeg waa inay u tukataa waxaa la mida nin baa markaa wuxuu maleeyey oo malihiisu ku haalib noqday in naftu ka baxayso uu dhimanayo a halkiibu wuxuu is yidhi allele markaa iminka waad soconaysaa salaaddiina hadday soo gashay salaaddiina hadday soo gashay mar hadduu waxa weeye u maleeyey inuu markaa hadda dhimanayo inuu dib u dhigaa salaadaa uma bannaana degdeg waa inuu u tukadaa nisbadiisa waajibkii muwasacaha mudayaq buu u noqday degdeg inuu u sameeyo wey saas i la-eg kii waxa weeye ninkiibaa wuxuu u maleeyey xajkuu u saaraa inuu waxa weeye inuu dhaqso markaa yacni u dhimanayo ayuu maleeyey iyadana markaa hadduu ka gaadhsiin karo inuu dedejiyo degdeg markaa u xajiyaa waajib bay ku tahay waajibkii muwasacahaa dibbuu mudayaq ka noqday bal haddaba waxa isweydiinle waajibkii muwasac ahaa haddii wakhtigii qofku uu ka dhinto dhexdiisa ama wakhtigii oo gebagabaa uu dhinto amaba isagoo maleeyey inuu markaa dhimanayo oo aan la iman markaa dabeed cibaadadii dabeedna markaa uu dhinto walow wakhtiga awalkiisiiba ha joogee xaalkiisu muxuu noqonayaa qofkaasi macaasiba oo aasi miya ugu dembaabay mise caasi ma aho qof dembaabay ma ahaoo yacni waxa weeye dembi markaa ma saara masaladaa culammadu waxay yidhaahdeen xaalka qofku waxa weeye uu maleeyo inuu markaa dhimanayo inuu dib u dhigaa markaa uma bannaana hadduu dib u dhigo o uu dabeedna dhinto markuu maleeyey ayuu dib u dhigay waa isaga kaadiyey dabeedna waa dhintay sidii buu ku dhintay waxay culammadu yidhaahdeen markaa inuu aasim yahay oo dembaabay waa lagu ijmaacsan yaho waa la isku waafaqsan yahay waayo mudayaq buu nisbadiisa u noqday saas aawadeed buu ibnu najaar alxambali u odhanaya waman akhara alficla fi lwaqti lmuwasaci maca danni maanici minhu kacadami albaqaa'i bian danna annahu yamuutu qabla an yabqa min alwaqti zamanu yatasicu lilficli fiihi asima ijmaacan litadyiiqihi calayhi bidannihi marka waxa weeye culammadu waa isku waafaqsan yihiin inuu qofkaasi aasim yahay waayo nisbadiisa mudayaq wuxuu u noqday malaha u malay bal waxaad ka warrantaa isagoo maleeyey markii hore inuu dhimanayo ayuu dib u dhigay dabeedna way noqon weyday ma dhiman wakhtiga aakhirkiisii wuu joogay aakhirkii wakhtiguu la yimi goortuu islahaa waad dhimanaysaana waa ka horraysay cibaadadan uu marka dambe la yimi ma adaabay noqonaysaa ma qadaabay noqonaysaa aasim ma yahay mise ma aha taa culammadu waa isku khilaafeen jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen y cibaadadaasi waxay noqonaysaa adaabay noqonaysaa malaha hore u maleeyeyna malaha hore u maleeyeyna cibro ma leh oo qaacid ahaan bay culammadu yidhaahdaan laa cibrata bidanni albayini khata'uhu yacni wax tixgelina ma leh malaha markaysaga ay cad tahay geefsanaanta uu geefsan yahay ee qalban yahay ay cad tahay wax cibro a ma leh oo tixgelin ma leh marka sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa malahaasi inaan waxba ka jirin cibaadadiisuna adaabay u noqonaysaa aasi ma aha taasna markaa sidaas iyadaabay jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen arrinkaasna inay jamaahiirtu qabaan waxaa ka soo raray ibnu najaar baa sharxulkawkab ilmuniirka ku soo raray hadalkii hore aynu sheegaynay dabadiisuu ku soo raray marka waxa weeye aasim ma aha jamaahiirtaana qabta bacdina waxay sheegeen oo yidhahdeen ijmaacba weeyaan laakiin marka waxa weeye calaa kulli xaal khilaaf waa jira laakiin jamaahiirtaa qabta hadalkaasna wuxuu ku yaallaa sharxulkawkab ilmuniir iyo kii hore aynu akrinayba mujalladka koowaad saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan ilaa saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan waxa aad markaa qolyaha shaaficiyadu ugu idiraabeen ama hadalkoodu isugu baraanbariyey masalada ku saabsan xajka haddii qofkii markaa yacni uu xajin waayo oo isagaan xajinnin uu dhinto a yacni qaangaadhna uu ahaayo qof markaa weyn uu ahaa ama dhallinyaro ha ahaado ama oday ha ahaadee aasim ma yahay dib xajkiina awoodi karay uu awoodi karayey oo dad qof xajka ku waajibo istidaacadii haysta uu ahaa aasim ma yahay oo caasi ma yahay markaa uu dhinto dibudhigis uu dib u dhigay xajka darteed mise aasim ma aha culammada yidhi waa fawr agtooda de waa waadix agtooda dibudhigu dib u dhigay mar hadduu awoodi karayuu aasim ku yaho caasi agtooda weeyo ishkaal ma laha laakiin qolyaha yidhi waa cala taraakhi oo xajku fawr iyo deg deg uma waajibo caynkaas iyadaa qolyaha yidhi waxa markaa yacni ay isku sii khilaafeen xaalka haddaba uu dhinto ama markaa oday ha ahaado ama dhallinyaro ha ahaadee isagoo aan xajininoo xajkii dib u dhigay wakhti uu samayn karana ay jirtay qudrana uu u lahayo istitaaco markaa uu dhintay aasim ma yahay oo qof caasiya ma yahay mise ma aha waxaa in badan oo ka midii shaaficiyadii ay yidhaahdeen ninkaasi waa caasi bay yidhahdeen oo aasim weeyaan bay yidhahdeen oo waa dembaabay bay yidhahdeen inuu dembaabayna waxaa u daliila bay yidhaahdeen waajib baa saaraa marka waxa weeye haddii la yidhaahdo muu dembaabin waxaa ka dhalanaysa inaan waxaasi waajib ku ahayn saas yadaabaa ka dhalanaysa oo sawtii markaysaga cala taraakhi uu xaj ku ahaa yacni ninkana wuxuu islahaa ardan baad xajin doontaa sidaas yadaa buu islahaa yacni maxay xukumkaasi markaa uu noqonaya culammadu waxay markaa yidhaahdeen shaaficiyadu mar haddii waxa weeye uu dhintay yacni wakhtigiisu cimrigu ahaa ee wakhtigiisi waa tegey mar hadduu wakhtigiisu tegeyna aasim buu ku noqonayaayoo caasi buu ku noqonayaa sidaas yadaa bay yidhahdeen yacni qolyaha shaaficiyada ee waxaa ku halxidhaareeyey ninkii la odhan jiray abubakar moxamed ibnu daawuud alimaam ibnu limaam imaamkii markaa waxa weeye daahiryada oo imaamkii markaa daahiriyaduna dhalay ayaa wuxuu weydiiyey qolyaha markaa yacni shaaficiyada ee yidhi waa cala taraakhi ayuu wuxuu yidhi su-aal baan idin weydiinayaa iga jawaaba ninkani caasimo wuxuu noqday caasimo wuxuu noqday aasim oo dembaabay oo caasi ah markuu noolaa miyuu noqday mise markuu dhintay buu noqday haddaad tidhaahdaan markuu noolaa buu noqday dee taraakhi baad tidhaahdeenoo yacni waxa wuxuu islaahaad noloshii weli waa kuu baaqi isaguna cawaaqibta ma ogeyn marka waxa weeye muxuu aasim ku noqday idinkoo yidhi waa cala taraakhi ta kale zamanka iyo xilliga uu noqonayo aasim waa goorma ma cibrulkhaalibka ma waxa weeye markaysaga ma da'yarba ma dhowr sanaa bal xadeeyo oo daliilna ku xadeeyo bal mas'aladaa sheega haddaad tidhaahdaan geeriduu ku noqday geeridu xukumaan noloshii jirin sugi mayso oo qofaan noloshiisiba caasi ahayn markuu dhintuu caasi noqonayaa taasina wax daliilla ma aha buuli su-aasha noocaasa ayuu ku halxidhaaleeyey waxaa soo roraya ibnu xasmi ayaa markaysaga arrinka noocaasa soo roray zarkashina wuxuu kaga soo roray baxrulmuxiidka yacni markaa jawaab adigu markaa shaaficiyadu ay dooneen inay kaga jawaabaanna oo iyadana lasii bushiyeyna waa sheegay inkastoo markaa uu doonayo inuu ishkaal bixiyo yani markaa zarkashigu calaa kulli xaal mas'alada noocaasa idiraab badan baa ku dhacay idiraabkaas markaa dhex mara ee markaa culammada markaa ka qabsaday shaaficiyo ama taraakhiga qabtana qaarkood waaba ictiraafeen waxaa ka mid a culammada markaa ictiraaftay ee markaa qiratay yacni shiikha la yidhaahdo markaa samcaani ayaa kitaab istilaam la yidhaahdo oo umuurta khilaafiyaadka ee xanafiyada iyo shaaficiyadu ay isku hayaan uu kaga warramo ayuu inuu ku yidhi uu ka soo raray zarkashi baxrulmuxiidka oo waxa uu odhanayaa markaysagaa zarkashi wa qaala bnu samcaani fi listilaam samcaani waa saaxibu lqawaatic weeyaan waxaanu markaa kitaabkaas istilaamka la yidhahdo uu alifay khilaafka xanafiye iyo shaaficiye u dhexeeya inuu markaa u gargaaro masaa'isha shaaficiya oo uu radiyo masaa'isha markaa yani ay ku tageen aqwaasha ay ku tageen xanafiye wa qaala bnu samcaani fi listilaam وأما تسمية تارك الحج عاصيا فقد تخبط فيه الأصحاب والأولى عندي أنه يجوز له التأخير ولا يوصف بالعصيان إلا أن يغلب على ظنه الموت فإذا غلب وأخر ومات لقي الله عاصيا وإن مات بغتة قبل أن يغلب على ظنه لا يكون عاصيا فإن فإن قالوا قد ترك واجبا عليه إلى أن مات فلا يجوز ألا يكون عاصيا قلنا ترك واجبا موسعا عليه وقد كان ينتظر عليه بغلبة ظنه وذلك معهود في غالب أحوال الناس فإن اخترمته المنية من قبل أن يبلغ المعهود من أجناسه لم يكن عليه عتب ولم يعصي لأنه كان على عزم إذا تضيق لا يؤخره البحر المحيط مجلد ككواد boqol iyo sideed iyo toddobaatan daaru lkutub alcilmiya bitawsiici baaz yacni wuxuu tilmaamayaa ibnu samcaani yacni xaajiga qofka xajka ka tegay in lagu magacaabo caasi inuu yahay masalada noocaasa asxaabta shaaficiya waxa weeye waa ku idiraabeen oo takhabud bay ku sameeyeen laakiin waxa weeye aniga sida ila quman waxa weeyaan buu yidhi inaan markaa dibudhigaa uu dibudhigaa inay u bannaanayd sidaas aawadeed arrin u bannaana inaan cisyaan loogu sifaynayn hal arrin unbaa cisyaan loogu sifaynaya haddii ay dhacdo malihiis inay ku qaalib noqotay inuu dhimanaayo ou xajkii dadejin waayey taas iyadaa caasi buu ku noqonaya laakiin haddii kale caasi noqon maayo sidaas iyadaa buu markaa u yidhi hadal badan oo kale oo ka horreeya buu sarkashigu markaa tilmaamaya marka hadalka ma wada akhrin karo calaa kulli xaal yacni hadalkaasna markaysaga wuxuu ku saabsan yahay mas'alada khilaafkeeda isaguna wuxuu ku yaallaa hadalkaas zarkashigu uu ku tilmaamaya albaxru lmuxiit mujalladka koowaad boqol iyo afar iyo toddobaatan ilaa boqol iyo shan iyo toddobaatan dabca uulaa daaru lkutub alcilmiya oo la raajici doona insha allahu tacala ciddii heli karta maa waqtuhu yasacu minhu aktara ay huwa waajibka muwasaca ihi maa ay alladii ki weeye waqtuhu waqtigiisu yasacu u qaadi karayo akhara minhu wax isaga ka badan oo jinsigiisa ah wa huwa markaa kaa muwasacay jaraa waa dareeray maxduudan xaaluu maxduud yahay oo mid la xadeeyey uu yahay wa hayrahu ay wa hayra maxduudin midaan la xadeeynina wakhtigiisu oo cimriga uu yahay xaaluu yahay fajawazuu ladaa biladiraari fii kulli xisatin min almukhtaar fajawazuu waa banneeyeen alada ada ayay banneeyeen biladiraari daruuro la'aanteed fii kulli xisatin markaa xiso kasta ama qayb kasta oo min almukhtaari yacni ay min alwaqti almukhtaari wakhtiga cibaadada loo doortay ka mid ah wuxuu inoo tilmaamayaa in waxa weeye waajibka muwasaca ah ee wakhtigiisu waasica uu yahay ee la ballaariyey wakhtigiisa wakhti kastoo awqaaddiisa ka mida wakhtiga hore ha ahaato ka dhexe ha ahaato ka dambe ha ahaato haddii lala yimaado adaa weeye adaa weeye wa qaa'ilin mina ay wa rubba qaa'ilin mid yidhaahda oo weyni badan oo minnaa annaga naga mida tanwiintaa loo isticmaalay tankiirkaa loo isticmaalay tacdiim wa qaa'ilin ay wa rubba qaa'ilin mid yidhaahdo oo weyn oo minnaa annaga naga mid ahaaday yaquulu intuu yidhaahdaa badan alcasmu goosashada la goostaa calaa wuquuci alfardi faralka in la rido fiihi wakhtiga gudihiisa in la ridaa xatmun waajib weeye kaasi intuu sidaa yidhaahdaana waa badanta aw huwa ama wuxuu ahaaday wakhtigu maa mukallafun yacni markaa wuxuu ahaaday wakhtiga adaaga u dhacaya maa mukallafun waa kii markaa mukallaf yucayinu u cayimayo wa khulfu dilkhilaafi khilaafka kii khilaafka u saaxiibkaah ee madhabta maalik khilaafay khilaafkiisuna fiihi mas'alada uu isku khilaafayna bayinu waadix weeyo waa caddahay oo cidda madhabta maalik khilaafsan ikhtilaafka masalada isku khilaafeenna waa cad oo aqwaal badan bay kala yihiin faqiila alaakhiru waxaa la yidhi markaa wakhtiga adaaga ahi alaakhiru waa qadarka ugu dambeeya a waajibku waa qadarka ugu dambeeya wa qiila waxaa la yidhi waajibku alawalu waa ka hore wa qiila waxaa la yidhi waajibku maa bihi ladaa yatasilu waa waxa adaagu uu la itisaalo huwadu waajibkay u noqonaysaa waxa waajib ah wakhtiga ugu dambeeya maya wakhtiga ugu horreeya maya wakhtigii uu ficilka sameeyo inbaa waajiba hadduu sameeyo haddaanu samayna qadarka ugu dambeeya ayaa waajib aha inuu la yimaado sidaas yada ah aqwaasha ku sugan buu inoo tilmaamay qolyaha maalikiyadu laba qowl inay ka leeyihiin buu inoo sheegay qaar waxay yidhaahdeen wakhti kasta oo ficilkaa la sameeyo oo salaadaa lala yimaadaa awal ha ahaato aakhir ha ahaato dhex ha ahaato inta wakhtiga gudihiisa tahay uun adaa weeye waajibkuna wuxuu ahaa qadarkaasuu ahaa sidaasay yidhahdeen qaar kale waxay yidhahdeen waajibku maya waxa weeye ama awalka in laga sameeyo oo salaadda markay sidaa u soo gasho wakhtiga ugu horreeya in laga sameeyo ama in la casmiyo beddel in lala yimaado awalkii baan laga samayn waxaa la goosanaya oo la niyeynayaa in wakhtiga dhexdiisa ama aakhirkiisa in la sameeyo haddaan taana la casminin awalkana laga samayn qofkii aatim weeyo waa caasi laakiin cisyaankaa wuxuu ka baxsan karaa hadduu goosto ou casmi la yimaado inuu aakhirka wakhtiga la yimaado marka waxa weeye iyagoo keliyana maaha maalikiyoo keliyane waxa markaa ku tegey culamo badan oo kale oo shaaficiyada iyo xanaabiladaba ka tirsan saddexda madhaboodba yacni bacdi ka mida baa qaba bale in fara badan oo ka mid ah saddexda madhabood baa qaba cidda waaweyna uu sheegayaana waxa weeye waa labadii qaadi alqaadi abubakar albaaqillaani iyo qaadi cabdilwahaab oo labaduba ay maalikiyaan yihiin sidaas yada ayaa waxa weeye ay markaa ku tageen marka casmi waa waajib bay yidhahdeen waxa kaloo la yidhi ra'yi kale oo markaa qolyaha maaligtiyadu ay qabaan waxa weeye inay yidhaahdeen mukallafku kuu la yimaado waktiguu la yimaado awal iyo aakhir iyo dhex kuu doona ha noqotee taasoo waxay ahayd waajibka laakiin wakti mucayana uma goona markaa sidaas yada ah ayay markaa yidhahdeen markaa saddex madhabood bay noqonaysaa saddex qowl bay noqonaysaa qolada maaligtiyadu qola casmi waajibisay qolo yidhi markaa casmi aan waajibino waktiga markaa kii lala yimaado waa waajib qolada casmiga waajibinaysana waxay leeyahay waa awalka waktiga awalka haddii lala iman waayo bedel waa in lala yimaado casmi waa in la niyeeya qolada saddexaad waa qolo markaa tidhi ficilkaa goortii la sameeyo waktiga gudihiisa ahaatay waxay ahaatay markaisaga adaabay ahaatay waajibki waana lala yimid qoryaha madhabta maalik khilaafsanna saddexda qowlba waa leeyihin saddexda qowlba waa leeyihin qolada maalikiyada khilaafsan oo qaar waxay yidhaahdeen aakhirka waktiga in la sameeyo ayaa waajib ku ahaa oo ka warra hadduu hormariyo qolyaa qolyaha xanafiyada weeyaan waktiga inta ugu dambaysa in la sameeyaa waajib ku ahaa haddii la hormariyo yacni waa naflun yasqudu bihi alfardu waa markaas sunne faralkii uu ku dhacayo weeyaan bay yidhahdeen in la hormariyaa waa sunne laakiin sunnahaasi muxuu kaa ridi karaa faralkii waa kaa ridayaa bay yidhahdeen bacdi maalikiyada ka midaa sidaa qaba qaar kale waxay yidhaahdeen haddii la aakhirka weeye oo iyaguna xanafiyada ka mid a in aakhirka waktiga lala yimaadaa waajib ah haddii laakiin uu hormariyo fatacdiilu yasqutu bihi alfardu waa dedejin oo faralkii uu ku dhacayo sida sekadaba haddii la qadimo faralkii uu uga dhacayo qofka ayaa tanna salaadii haddii markaa waktiga hore lala yimaado ee awalka waktiga ay tahay yacni tacjiilun yasqutu bihi alfardu dedejin faralkii uu ku dhacayo weeyaan bay yidhahdeen qaarna saasay yidhahdeen qaar kale waxay yidhaahdeen oo isla xanafiyada ka midi waa waxa adaagu la itisaalo oo wakti kasta oo la sameeyo waxay noqonaysaa inay waxa weeye tahay adaa waajibkiina lala yimi yacni sidaas yadaa bay yidhahdeen ra'yi kale wuxuu leeyahay markaa maya awal waktiga weeyaan awal waktiga maa bihi laadaa yatasilu xanafiyado keliyana maaha culamo kaleba waa la wadaagtaa markaa juskii kasta ee uu markaa ficilku la xidhiidhaaba waxay noqonaysaa adaa maxay ku kala duwan tahay maa huwa maa mukallafun yucayinu yacni madhabta kala qabtaa kala duwan oo ta horena wuxuu ka warramaya maalikiyada khilaafkeedii buu kaaga warramaya halkana qolyihii mukhaalifiinta madhabta maalikiya khilaafsanaa buu kaaga warramaya laakiin xagga kale waa iskaga mid fajawazuu waa banneeyeen alaada aday banneeyeen fii kulli bila diraarin yacni markaa daruuro la'aanteed fii kulli xisatin qayb kastoo min almukhtaari wakhtiga cibaadada loo doortay ka mid a wa qaa'ilin ay wa rubba qaa'ilin mid yidhaahda oo weyn oo mina annaga naga mid ahada yaquulu intuu yidhaahdaa badan alcasmu goosashada calaa wuquuci lfardi faral markaa dhicistiis la goostaa fiihi wakhtiga gudihiisa inuu dhaco la goostaayo la niyeeyaa xatmu waajib weeye aw huwa ama wuxuu ahaaday maa mukallafun wixii markaa mukallaf yucayinu u cayimayo wakhtigu isagu cibaadadii u cayimee u doorto waktigaasunbaa markaysaga uu noqonayaa adaagii uu noqonaya waajibkuna uu noqonaya